بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين waxaynu ku dhex jirnay almabxathu alkhaamis waxa weye mabxadka shanaad oo waxa weeye min kitaabi xukmi binaa اlqubuur ayaynu ka hadlaynaa in sha allahu tabaaraka wa tacaala waxaynu ka soo baxnay madlabkii hadda aynu baxdigii aynu dhamaynay oo ahaa xukmu binaa alqubuur mabxadkani waxa uu ka hadlayaa xukmu tajsiis qubuur walkitaabati walkitaaba waljuluus calayha saddex qodob ayuu ka hadlaya tajsiis alqabri tajsiisku waxa weeye saan dhowr jeer soo tilmaanay waa nuuradaynta iyo qurqurxinta la qurqurxinayo iyo qoritaanka wax lagu qorayo oo kitaabada lagu sameynayo iyo fariisiga qabriga lagu dul fariisto ma bannaan tahay iyo walmashi bayna alqubuur afartaa mas'alo ayaynu baxdigaan insha allahu tabaaraka wa tacaala kaga hadli doonaa marka ugu horeysa waxaad ogaataa akhi lmuslim min albidac alati ibtuliya biha kathiiru min annaas ama kathiiru min almuslimiin waxaa ka mida bidcooyinka ummadda lagu ibtileeyey tajsiis lqabr qabuuraha in la qorqorxiyo oo waad aragteen intay dhisaan oo shamiiteeyaan oo nuuradeeyaan ayaa la qurxinaya sidii guryihii oo kale ayaa dadka qaar ka dhigeen wa kitaabat alasmaa calayha ama magacyada lagu qorqorayo ama dadka qaar qur-aan ku qorayaan taariikhdii uu qofku dhashay ee taariikhduu dhintay lagu qorayo ama taariikhduu dhintay waxaana isku mid ah sawaaun kaana cala alqabri in qabriga dushiisa ay noqoto daatihi ow amase calaa lawxin cindahu cinda alqabri cinda ra'si mayit in ama waxa weeye qori ama waxa weeye maaragtay dhagax ama inta laga taago lagu qoro oo sida dadka in badan maanta sameeyaan iyo waxa weye maaragtay dadka qaarna waaba ziyaadiyeeno waxa ay ku qoraan aayaat min alqur-aan ayayba ku qoraanba intaasoo dhan culummadu waa ka hadleen inaysan banaanayn mid walbana sida ay uga hadleen baynu tafsiilinayna almadlab alawal waa fi bayaani xukmi tajsiisi alqabri waxaynu caddaynaynaa adilada horta baynu keenaynaa lagu diidaayo arrinka noocaas can jaabir ibni cabdillaahi radia allahu canhu qaala waxa uu yidhi nahaa rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku ilaahi waxa uu nahiyey an tujasasa alqabru an tujasasa alqubuur tujasasa alqubuur in qabuuraha jasi lagu sameeyo jasigana waxaa la yidhahdaa waa nuuradda iyo wixii lamida oo ugu dhaldhalaaliy oo dhan baa jasiga loo isticmaalaa wuxuu kaloo diiday oo nebigu nahiyey waa an yuktaba calayha in wax lagu qorana nebigu waa nahye wuxuu kaloo nahiyey waa an yubnaa calayha in la dhisana waa nahye wa an tuudaa sidoo kale waxau nahiyey in lagu fariisto ama lagu istaago oo waxa weeye qabuurihii la dhibaateeyon la ixtiraamin sababto waxaa qofka muslimkaa qabrigiisa in la ixtiraamaa la rabaa imaamu tirmidi wa kayruhu baa warinaya iyo nasaa-i iyo ibn ayaa warinaya waana xadiid saxiixa waana xadiid saxiixa oo sheekh albaani sunanka uu ku saxiixinaayo wuxuu marka kutusayaa xadiidkaasi nahyiga asalkiisana xaaraan baa asal u ah oo waxaa haddii la yidhaahdo nebigu waa nahyey asalkiisa waa taxriim wa aydan sidoo kale can jaabir waxaa laga wariyey qaala waxa uu yidhi nahaa rasuulu llaahi sala allahu calayh waalih wasalam waxa uu nahyey an yujasasa alqabru qabriga in la nuuradeeyo oo jas lagu sameeyo wa an yuqcada calayha calayhi in lagu fadhiisto wa an yubnaa calayhi in la dhiso intaasba nebigu waa uu diiday xadiidkaana imaamu muslim ayaa warinay oo kii ka kii hore ayuu la macnayaa laakiin meeshii hore kii hore ka yidhi waa an tuudaa ayuu waxau yihi kani waa an yuqcada in lagu fadhiisto waana isla macnihii wa aydan sidoo kale can jaabir qaala waxa uu yidhi nahaa rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu nahiyey can taqsiisi alqubuur taqsiis oo bilqaaf kii hore tajsiis bay ahayd oo jiim bay ahayd kana waa qaaf hadhow baynu arki doonaa farqa udhexeeya labaduba waa isku macnaa loo jeedaa alqasu waljasu waa bimacnaa waaxid waa nooca nuuradaynta iyo waxaas ayaa loo jeedaa kaana imaamu muslim baa warinaya qaala alimaamu nawowi raximah ullah axaadiidtaa markuu sharaxayo marka ugu horeysa waxa uu yihi altaqsiisu bilqaaf wa saadayni qaaf iyo laba saad waxa weeye huwa ay aljasu waa isku macne oo waxa weeye tajsiis iyo taqsiis bay labada lafti kusoo arooreen waana waa atajsiis buu yidhi oo wax farqiga udhexeeya ma jiraan waa isku mid wey waalqasatu ay bifadxi lqaaf qasa la yidhaahdo waxa weeye buu yidhi wa tashdiid asaad saadkoo la adkeeyo huwa aljasu waa isku mid buu yidhi kabacdiba waxa uu yidhi wa fii hada alxadiid xadiidkaa marka oo ay axaadiidta jaabir buu sharaxayey waxaa ku sugan buu yihi karaahiyatu karaahiyadana horaan usoo sheegno selafku waxay u isticmaalaan litaxriim tajsiis lqabri in la qaburaha saa lagu sameeyo walbinaa calayhi wa taxriimu lqucuudi in lagu fadhiistana inay xaaraam tahay waalmuraadu buu yihi alqucuud waxaa laga wadaa buu yihi aljuluus fadhiga lagu fadhiisanayaa laga wadaa oo la diidaya calayhi taas ayuu waxa weeye ku sharaxay imaamu nawowi raximahullah sharxu muslimka ku sharaxay wa qowluhu nahaa an yujasasa alqabru aljasu waxay yidhahdeen culummadu altajsiis huwa min aljasi bay ka timid waa maaddatun baydaa waa maaddo cad ka nuura waa nuuradoo kale nuuraddu sow nuurad waa lala garanaya sooma ya soomaalida nuurad un bay dhahay sooma baashi caddaydoo guryaha la mariyo noocay doonta ha noqoto marka iyadaa kala duduwan darada ma la yaqaanaa darada ya dara mataqaani darada timaha la marsado nugaasha iyo aada uga baxdaa waa waa nooc cadoo madaxa la mariyo yaro cadaankana caweer baa ku jira oo timaha la mariyo oo waxay leeyihiin waxyaalaha maaragtay lagu dhaqo lagu hagaajiyo iyo waa waa ciidun laakin waxyaalo badan bay wanaajisaa bay leeyihin laakin iyadana guryahana waa la marsadaayo ogo ya aad baa guryaha loo mariyaayo kole anugu garawey iyaan ku arkay xagga nugaasha waan ku arkayo guryaha iyo berigi hore iyadaa lagu nuuradeyn jiray marka waa noocyadaasoo dhan baa ama jasi la yidhaahdaa ama qasi iyagoo dhan baa macnaha waa isku wada mid wey waa waxaas lagu exeeyo oo zukhrafada ah waxa weeye ka nuurati nuuradoo kale wey ba yidhi tuzakhrafu lagu qorqorxiyo waxa weye almabani waxyaalaha dhismaha lagu qurxiyo taas ayaa loo jeedaa aljasu walqasuna waa isku mide walmuraadu waxa weeye macnaha marka loo jeedo adalyu bihi in lagu dhoobeeyo oo lagu malaaso oo markaas sidaas ay ugu dhegto qaala fi lqaamuus waxa uu yihi qaamuus lmuxiidka marka uu sharaxayo isaguna xagga luuqadda wa jasu linaa'i weelkiibuu dhoobeeyey mala mala-ahu ay macnaha waxbuu saasuu ugu dhoobeeyo ugu waxeeye wey walbinaa dalaahu waa loo isticmaalaa buu yihi macnaha markii la marinayo biljasi wuxuu ku dhoobeeyey oo ku waxeeyey bahalkaas tinaarka oo kale hadda marka la samaynayo soo marka hore dhoobo adag iyo nuurad iyo wax la iskuguma daro oo hadhow markaas ku dhegi mayso saasoo kale in lagu sameeyo wax banaan ma ah wa qaala alramley ashaaficiy waa min culamaai shaaficiya raximah llah waxa uu yihi markuu ka hadlayey wa yukrahu waxaa karaahiyaa tajsiisu lqabri qabriga in la waxeeyo oo saa loo waxwaxeeyo walbinaa calayh iyo waxa weeye in la dhiso intaba ma banaana ayuu yidhi ay macnaha tabyiiduhu ayuu markaa kusha tabyiiduhu biljasi macnaha in lagu caddeeyo bahalkaa jasiga wa yuqaalu waxaa la yihahdaa huwa annuura albaydaa waa nuuradda inaga nuurad baynu dhahnaa soomaalide waa carabige annuurat albaydaa ayaa la yidhaahdaa taas weeye marka waxa biljiri lagu wado marka jasigu waa nooca wey walmuraadu macnaha bihimaa labadoodaba loola jeeda waxa weeye o axadihimaa midkuu doonaba ha noqodee walbinaa calayhi kulli wax bannaan ma aha waxa weeye waana mamnuuc weeye kulli waa la diiday oo arrintaas culummadii saasay u diideen waxay idhahdeen wax bannaan ma aha laakiin waad aragteen maanta sida loogu mashquulay oo waxa weeye nihaayat lmuxtaaj ayuu waxa weye sidaa ku leeyahay waana min culamaai shaaficiya ayuu ka mid yahay oo saasuu madhab shaaficiya uga soo ugu caddaynaya ka qubatin qubada soo mataqana bahasha dusha laga ay markay aw beytin qubada waxay yidhahdeen bahashan ay manaaradda ka taagaan teendhada yartaa ka dul dhisaanoo dhisma yara inta quba u sameeyaan mise dahar baad u taqaana waxaasoo dhan qabriyada laga dul dhisay quba iyo taabukaasoo ingilish bala tahay qaarna daharka waxay yidhahdaan markii laga sameeyo ramaaliga iyo geedaha iyo qubaduna marka inta dhisaan ay dhismo ka dhigaanoo naarad dheer u yeera qudbiga yarkaa u sameeyaan waxyaalaha laga dul dhiso weeye qabuura ayaa quba la yidhahda o beytin ama beyt iyo wixii guri lamida inay ka dul dhisaan ayaa la diidayaa linahyi canhuma waana la nahyey oo nahyigaas ayuu maarata saas uu kuleeyahay nihaayat lmuxtaaj wa qaala alimaam nawwi raximah llah waxa uu yihi wa fi lxadiidi xadiidkan ay macnaha xadiiu yani waxay ujeedaa xadiidu jaabiri ayuu ujeedaaye karaahiyatu karaahiyadana waxa weeye litaxriim ayaanu ku xambaaraynaa mar hadday idlaaqaan culummadu oo ay karaahiyada idlaaqaan sida in badan waxa weeye kutubu salaf ay karaahiyatu taxriim ayaynu ku xambaaraynaa sida culummada in badan kutubtooda ku cad oo ay arrimo muxarama ayay waxay leeyiin waa karaahiyo tajsiisu alqabri walbinaa calayhi markaasuu waxa uu yihi wa taxriimu alqucuudi iyo inaan maaragtay banaanayn walmaraadu bilqucuudi aljuluusu calayhi kabacdiu markaas taana saas oo kale ayuu usoo qaaday hada madhabu ashaaficiy waa kalaamkan marka marka horena waan soo sheegay waxaan usoo celiyey inuu kutusay inuu yahay madhab shaafici sababtaasaan usoo celiyey hada madhab shaaficiya buu yihi imaam shaafici madhabkiisi weeye wa jumhuur اlculamaa iyo jumhuurta culummada ayaa sidaas ku tegay marka haddii jumhuur alculamaa uu ku yidhi saasay ku tageen waxaad arkaysaa inay marka tahay arrin aan banaanayn oo waxa weeye aan la ogolayn sharxu muslimka ayuu saa ku leeyay wa qaala sheikh alcalaama cabdilcaziiz ibni baaz raximah llah oo isaguna isagoo sharaxaya waxa uu yihi wa hada alxadiidu asaxiixu xadiidkaas saxiixa yani xadiidu jaabir buu ujeedaa oo isagona markuu xadiidka sheegay ta masalada la weydiiyey ayuu ka hadlaya wamaa jaa fi macnaahu iyo axaadiita la macno ah yadullu waxa ay ku tusayaa calaa taxriimi tajsiisi alqabuur soo ma jeedid hadda shiikhu raximahullah ibn baaz dee wakti dhowaha mucaasir ahaa waxa uu ka cabiray meeshay imaamu nawowi karaahiye ka cabirayey wuxuu ka cabiray calaa taxriimi soo ma jeedid marka selafka meeshay karaahiye yihaahdaan waxa weye waa litaxriim sida sheekh albanina axkaam aljanaa-iska iyo uu ku tilmaamo waa litaxriim calaa taxriimi tajsiis alqubuur inay xaaraam tahay walbinaa calayha iyo in la dhiso inaan la ogolayn lianna dalika sababtu maxay tahay waa min tacdiimihaa sababta loo diiday oo dhan waa maxay waxa weye waa tacdiimka waa meeshuu imaam shaafici ka lahaa akrahu an yucadama in qofba shaksun in qofba la weyneeyo ayaan diidayaa cabsi aan ka baqayo in hadhow lagu kadsoomo wa huwa min wasaa'ili shirki waa waxyaalaha dadka shirkiga gaarsiiya qabrigaan haddii maalin walba la dhaldhalaaliyo waa lagu kadsoomaya kamaa yaqaca dalika kamaa waqaca sida ku dhacday dalika arrinkaas fii kathiirin min alamsaar in badan oo magaalooyinka ka mid a amsaar waa jamcu misrin ay magaalooyinka waaweyn baa la yihahdaa misr marka min alamsaar ay magaalooyinka waaweyn ee hadda looma jeeda qaahire iyo keliya magaalooyinka waaweyn oo dhan sida meelo badan ku dhacday ee wadamada markaasu waxau yihi falwaajibu waajibku waxa weeye oo muslimiinta waajib ku ah calaa ahli lcilm dadka cilmiga leh wa calaa jamiici lmuslimiin iyo muslimiinta oo dhan inkaaruhu in la inkiro wataxdiir iyo in laga digo minhu oo arrinka noocaasa laga digo ayaa waajib ah wa idaa kaana albinaau haddii uu noqdo dhismihii la dhisay calaa masjidan calaa qab qabriga laga dul dhisay masjidan hadduu noqdo saarat almacsiyatu acdam taasaa kasii dembi badan buu yihi waa ashaddu bihi aada iyo aadna uga dhib badan sababtu maxay tahay ha walwasiilatu wasiiladiina bihi ilaa shirki adhar waxa uu tilmaamayaa sheekh ibnu baaz raximahullah waxa uu tilmaamayaa haddii qabriga la dhiso oo waxa weeye maaragtay tacliiqiisa fatxulbaariga uu kuleeyahay baan kasoo raray qowlkaas oo waxa weeye tacliiqaad ibn baaz fatxulbaariga tacliiqaad uu kuleeyahay baa jira macnaha halkaa wuxuu tilmaamayaa dadka muslimiinta in laga rabo inay arrinta noocaas aad iyo aad isaga ilaaliyaan sababtu maxay tahay masiibo weeye macsi weeye ilaahay lagu caasiyayo waayo iyo rasuulka maadaama rasuulku uu nahiyey nahyigana asalkiisa waa litaxriim oo mar haddii waxa la nahiyo xaaraan buu noqdaa marka wuxuu kuu tilmaamay arrintaas iyadoo macsiyo ah oo xaaraama haddii haddana binihii uu noqdo inay masaajid laga dul dhiso meeshii taasaaba kasii daran buu yidhi marka oo kasii dembi badan shirkigiina usii dhow waayo masaajidkii waa meel cibaado haddii marka masaajidkii iyo qabuurihii isku dhex darmaan masiibadii waxa weeye khatar bay sii noqotay oo dembigii ayaa sii badanayo mm. halkaa marka waxaynu ka aragnay inaysan banaanayn in waxa weeye qabrigii la nuuradeeyo la lagu sameeyo tajsiiskaas oo waxa weeye sidaa loo qurqurxiyo inayna banaanayn qurux muxuu uga baahan yahay qofkaana dhimayay aakhiro aaday camalkiisii baa la buu la tegey waxau uga baahan yahay in la qurqurxiyona ma jirto qabrina la qurqurxiyona waxba tari maayo mas'ala halkaa tajsiiska markaan uga gudubnay mas'ale yar baa kasoo dhex baxday oo ah famaa xukmu tadyiini alqabri qabriga marka qofka dadka qaar waxay sameyn markay qabrigii aasaan oo ciiddiisii iyo waxeeyaan xoogaa la joogo tacsidii iyo wixii laga baxo bay waxay sameeyaan ama isla markaaba dhoobay inta ku sameeyaan iyo waxa weeye shamiito isku daraan oo carra tuurkiisaa dusha uga waxeeyaan ayay markaa biyo ku rusheeyaan si ugu dhego inagu soomaalida weli waxaan umalaya dhaqankaas ma arag waxa sameynaya so waa la sameyn jire ya waxay sameeyaan so inagu carra tuurkeena inta u dayno baynu dhagxan iyo wax ku wareejin jirnay soo ma iyagu waxay sameynayaan shamiito iyo dhooba iyo bay soo qaadanayaan way qasayaan markay ciiddu ku waxeeyaan bay markaa dusha kaga shubayaan ku rushaynayaan waa loo daynaya isku dhegayaa marka sababtu maxay tahay loola jeedo ciiddan inayna dabayshu la tegin qasdigu waa intaa ciiddan inaan dabayshu la tegin oo hadhow markaas waxa weeye meeshii qabrigii la garan waayin oo taasay ujeedaan taas marka iyaduna maxay tahay ma wax banaanba mise iyadana lama ogola miya aljawaabu jawaabtu waxa weeye annahu laa ba'sa bihi taasi wax dhibaataa male bay idhahdeen culammadu xakaahu abu daawuud ayaa waxa uu ka soo guuriyey oo ka sheegay can imaami axmed imaam axmed ayaa la weydiiyey markaasuu y laa ba'sa bihi wax dhibaataa male arju waxaan rajaynaysa wax dhibaataa yeelan waxakaahu atirmidiyu imaamu tirmidina waxa uu ka soo guuriyey can alimaami ashaafici ayuu isna kasoo weriyey oo yidhi maaragtay wax dhibaato ah male haddii saa la sameeyo wa qaala ibnu qudaama waxa uu yihi ibnu qudaama fi lmuqni waxa weeye kitaabkiisa muqniga waa min aimati alxanaabila ibnu qudaama waa aimati alxanaabila oo waxa weye kutubtiisa aada u akristaan xanaabiladu sida innagaba soomaalidu kta kutubta imaamu nawowi aada u akrisano ayuu booskaas uu kaga jiraa qaala waxa uu yihi su-ila axmed imaamu axmed baa la weydiiyey can tadyiini alqubuur qabriga in la dhoobeeyo oo waxa weeye dhooba iyo wax lagu sameeyo fa qaala wuxuu yihi arjuu waxaan rajaynayaa ilahan ka rajaynaya an laa yakuuna bihi ba-sun wax dhibaataa inaysan yeelan haa inaan wax dhibaataa yeelan warahasa waana uu ruqseeyey fi dalika arrinkaa waxaa ruqseeyey alxasan ay xasan اlbasri washaafici iyo imaamu shaafici ayaa ruqseeyey oo wax dhibaataa male bay yihaahdeen wa qaala nawowiyu imaamu nawowi raximah llah isaguna waxa uu yihi wasaxiixu sida saxiixa ah annahu laa karaahata fiihi wax karaahiyaa kuma jirto kamaa nasa sida uu tilmaamay calayhi waxa weeye si kamaa nasa calayhi sida uu tilmaamay imaamku ay imaamu shaafici buu u jeedaa kamaa nasa calayhi sida uu tilmaamay walam yarid bihi mana soo aroorin waxa weye maaragtay annahyu wax nahyina kuma soo aroorin marka sidaa daraaddeed masaladaa waxay culammadu rajaxayaan inaysan wax dhibaataa lahayn wa qaala alcalaamatu alalbani raximah allah waxa uu yihi sheikha albani wuu tafsiiliyey markuu aqwaashaas culummadii ayuu isbarbar dhigayaayo tafsiil buu saaraya bal aynu fiirina iyadana qaala waxa uu yihi walacala asawaab sida saxdaa inay tahay baa dhici karta altafsiil in arrinta la kala saaro ee aan cumuum laga dhigin calaa naxwi maa yeli sidaan soo socota in loo tafsiiliyo maxay tahay waxa uu yidhi in kaana almaqsuudu ulajeedadu haddii ay tahay min atadyiini dhoobeynta la dhoobeynayo almuxaafada in la xifdiyayo cala alqabri qabrigii la xifdiyayo oon si aan dhibaato u gaarin wa baqaa'ihi inuu baaqi ahaado murtafican isaga oo muuqdo oo la arkayo laakiin waa sidee qadra maa samaxa bihi asharcu intii sharcigu ogolaaday intii sharcigu samaxa ay ogolaaday wey intuu sharcigu ogolaaday oo waa nabi soo marnay taa ka soo ma intaasoo kale qabrigii in la muujiyo oo dhoobaysan yahay oo waxa weeye si loo garto wax dhibaataa inaysan yeelanaynin maqsuudku hadduu saa yahay wa an laa wa an laa tas tasufuhu alriyaaxu dabayluhu inayna la kala tegin oo ciidda dabayshii la kala tegin qasdigu hadduu noocaa yahay walaa tabcathu alamtaar biyuhuna ayna la tegin oo ciiddii ile biyaha la tegaya mowt fa huwa jaa-isun haddii ulajeedadu saa tahay jaa-isun bilaa shak wax dhibaato iyadoo aan lahayn duuna shakin way bannaan tahay sababtu maxay tahay liannahu sababtu waxa weeye yuxaqiqu gaayatan mashruuca waxa weeye gaayo sharciya ayuu xaqiijinayaa arrinkaasi oo waxa weeye wasiilo weeye marka gaayadaas hadday tahay ulajeedadu way bannaan tahay markaasuu wuxuu yidhi walacalla haada huwa wajhu man qaala min ahli lcilm macnaha min alxanaabila culummada xanaabilada oo bannaysay waxaa laga yaabaa oo yidhi annahu yustaxabu qaar baa waxay yidhahdeen waaba mustaxabo way wanaagsan tahay in saa la sameeyo marka kalaamka imaamu albani waxa weeye hadday tahay ulajeedadu qabrigaan inaan ciiddiisii kala didin oo dabayshu la tegin oo waxa weeye roobku qaadinoo daadku la tegin hadday tahay ulajeedadu in wax yar inta la dhoobeeyo aan kor loo qaadaynin oo sidaa loo nabayo wax dhibaataa male oo taas ayaa lagu xambaarayaa culummada bannaysay wa in kaana almaqsuudu midda labaad wa in kaana almaqsuudu haddii ay tahay ulajeedadu aziina qurxin la qurxinaayo wa naxwiha iyo wixii la mid ah mimaa laa faa-idata fiihi wax aan faa-idaha ku jirin falaa yajuusu ma banaana liannahu muxdathun waa bidca weeye taana waa sax wey marka kalaamkaas waa la fahmay somaa imaamu albani kalaamkiisu waadix weeye marka culummadii hore waxay idhahdeen waa idlaaqeen laa ba-sa bihi bay dheheen laa karaaha laakiin wuu kuu kala saaro wuxuu ku yidhi inama alacmaalu binniyaat soo maa hadday tahay ulajeedadu qabrigaan hala xifdiyo yaan dabayshu la tegin yaan maaragtay daadku la tegin ee wax yaroo adayga ha laga dhigo ciiddiisii wax yar inta la dhoobeeyo hala rusheeyo wax dhibaataa ma yeelanayso laakiin hadday tahay ulajeedadu hala qurqurxiyo oo inta la dhoobeeyo hadhowna nuurado la mariyo oo la isugu faamaayo taasi waxa weeye ma banaanabu oo waxa weeye taa waa la diiday calaa kulli xaal khulaasadu waxa weeye arrintaasna halkaasaan uga gudbaynaa way bannaan tahay tadyiinkaas laakiin tajsiisku ma banaana almatlab athaani fii bayaani xukm alkitaabati calay cala alqabuur waxa weye qabriyada in wax lagu qoro inagii shala ka hadlaynay magacyada lagu qorqoray iyo waxa weeye taariikhaa lagu qoray waqad nahaa rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku waa naayay calayhi salaatu wasalaam kama fi xadiidi jaabir sida xadiidkii jaabir oo inoo soo hormaray almutaqadim uu inoogu tilmaamay aanifan mar dhoweyd aanu soo sheegeynay qaala waxa uu yihi nahaa rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam nebigu waa nahiyey an yujasasa alqubuur qabriyada in la tajsiisiyo wa an yuktaba calayha macal shaahidku waa jumladaa dambe wa an yuktaba calayha qaala nawowiyu raximah llah waxa uu yihi qowluhu wa an ha qaala shawkaniyu cafwan qaala shawkaniyu nail awdaarka musharaxaya waxa uu yihi qowluhu wa an yuktaba calayha waa nahyi sow maaha fiihi taxriimu lkitaaba kow marka ugu horeysa qowlkaa waxaa laga qaadanayaa inay xaaraam tahay in wax lagu qoro cala lqubuuri qabriyadii in wax lagu qoro oo magac lagu qoro wa daahiruhu xadiidka daahirkiisuna waxa weeye cadamu lfarqi bayna kitaabati ismi lmayit in lagu qoro magicii qof ka dhintay waxa weeye cala alqabri qabriga dushiisa wa kayrihaa ama wax kale lagu qoro kulli waa xaaraan buu keenayaa xadiidku leanna culimmadu waxay idhahdaan asalka nahyigu ana nahya yaqtadii taxriim haddii wax la nahyiyo aan la helinna wax xaaraamtaa ka saara asalkiisa waa taxriim waay qaala nawowiy raximah ullah waxa uu yidhi alimaamu nawowi marka uu sharaxayo fi sharxi muslim marka uu sharaxayo waxa uu yihi qaala asxaabuna yuu ujeedaa asxaabunaa asxaab shaaficiya iyo aimatu shaaficiya ayuu ujeedaa waxa uu yihi wa sawaa-un bay yidhahdeen waxa isku mid ah oo aan la kala saaraynin kaana almaktuubu wixii lagu qoray inuu ahaado cala alqabri qabriga dushiisa fii lawxin loox in laga taago cinda ra'sihi cinda ra'si lmayit in laga taago kamaa jarad sida ay ku dareertay caadatu waxa weeye bacd annaasi sida in badan dadka ay sameeyaan loox dee looxii qaar hadda waa artay halkaan waxay u bedeleen dhagax la qorayo oo qurux badane am amase fii gayrihi ama ha noqoto wixii doona ha noqdee fa kulluhu suu u dhan yahay makruuhun ay ma banaana licumuumi alxadiidi xadiidka cumuumkiisa ayaa lagu diidaya liannahu xadiidku ma kala saarin oo waxa uu yidhi waa uu nahiyey nebigu wa an yuktaba waa uu diiday oo waa la nahiyey waay wa qaala alcallaama sadiiq xasan khan raximahu llah waa sheekhii hindigaan shal idiisu tilmaamayey waxa uu yidhi alkatbu qoridda lagu qoraayo cala alqubuuri qabriyada lagu qoraayo bacda wuruudi nahyi bacda wuruudi sariixi nahyi iyada oo ay ku soo aroortay nahyi sariixa ku soo aroortay can daalika arrinkaa waxa weeye fi laxaadiid oo axaadiidta ay ku soo aroortay asaxiixa oo axaadiidta saxiixa ku soo aroortay kaannahu buu yihi waxaad moodaa buu yihi marka lam yak lam yakfu inayna ku filaanin waxa weeye annaas dadki inayna ku filaanin ibtidaacuhum bidcooyinkoodii loo ogolaaday fii dacaamihim wa sharaabihim war cuntadiinna iyo dharkiina iyo waxaad cabbaysaan saa doontid u horumariyaa la idin yihi soo maa ma idinku filaan weyday buu leeyahay maxaad waxa weeye u doonateen arrinka noocaana iyo umuuru dunyaahum adduunyadoodii baa ku filaan weyday fa jacaluu waxay yeeleen markaa ay sameeyeen calaa qubuurihim qubuurahoodii waxay ka sameeyeen shay-an min haadihi albidac qeyb ka mida bidcadii ayay ka sameeyeen oo waxa weeye markaa ay qorqoreen oo ay ku qoreen waxa ay doonaan arrintaana ma banaana oo waxa weye arrin banaan ma aha litunaadaa calayhim waxa weeye maa kaanuu calayh calaa kulli xaal marka kalaamkiisaasi waxa uu ku radiyayaa oo uu ku diidayaa inaynan banaanayn leannahu qofka magaciisa litunaadaa wuxuu ujeedaa macnaha qofkii in loogu yeero magaciisi hebel hebel markaa ar al waa ninkii hebel ahaaba halkan ku aasan waxa weye waa la gartay soo ma oo in saa la sameeyo ma banaana oo waxa weeye adduunyada ayuu magaciisi ku ekaa iska daa waxba uma baahnid buu kuleeyahy wa taqaaluu fii dalika guluwi bay ku sameeyeen xataa jacaluu jacaluuhu ay ka yeeleen waxa weeye mukhtasan mid gaar u ah oo gaar looga dhigay biahli lcilmi haa culummadii iyo awliyadii iyo baaba aada loogu sii qorqoray sheikh fulan sheikh fulan wa ahlilfadli waxaasoo dhan ma banaana buy allaahuma gufran buy ilaahu noo dembi dhaaf buu yihi waxaan ay samaynayaan wax banaan maa ilaahu noo dembi dhaaf buu yihi ay gufraanak wamaa jacaluuhu waxyaalahaas ay ka yeeleenna wajhan lirafci lqubuuri qabuuraha kor loogu qaadayo huwa tamyiizuhaa waa kor qaadis waxa weeye laga gaari yeelayo liajli asiyaara waxay yidhahdeen waanu kusoo siyaaranaynaayo sheikhi in la gartaa la rabaayo fa haadaa buu yihi marka mumkinu waxaa bannaan buu yidhi biwadci xajarin dhagax iyo wax lamidaa la dhigaa marka waa sheegi doonaa xajarka iyo qaabkiisa loo dhigo iyo kulli waa tilmaami doonaa insha allah wa qaala asheekh cabdilcaziiz ibni baaz raximah llah isaguna waxa uu yihi laa yajuusu ma banaana an yuktaba cala alqabri qabriga in wax lagu qoro calaa qabri lmayit ma banaana buu yihi laa aayaat min alqur'aan buu yihi qur-aanka aayado ka mid a waxa weeye lagu qori mayo aayaad qur-aaniya lagu qori mayo walaa kayraha wax kalena lagu qori mayo buu yihi laa fi xadiidatin qaar baa bir inta ku sameeya ku qora meesha inuu qori ka taagi jir bir ku wixe walaa fi lawxin ama qori walaa fi kayriha iyo wixii kalaba midna lagu qori maye buu yihi limaa habata buu yihi wixii ku sugnaaday mar hadday sugnaatay can inabiy sala allahu alayh ali wasalam waxa weeye nahyu min xadiidi jaabir uu ku sugnaaday waxa weeye ma banaana buu yihi waana xaqiiqo wey taasaa saxa sheekh albani sidoo kale isaguna waa kala saaray wuu inoo khulaasaynayaa oo waxa weeye waxa uu ku samaynayaa khulaasa waxa uu yihi raximahullah wa ama alkitaabatu in waxa weeye wax lagu qoro fa daahiru lxadiidi xadiidka daahirkiisu taxriimuha xadiidku waa xarimaya wa huwa waana daahiru kalaami alimaami axmed kalaamka imaam axmed daahirkiisana saasuu keenaya wa saraxa shaaficiyatu shaaficiyadu iyagu waaba diideen wanxalaabiratu bilkaraahiya waxay idhahdeen waa karaahiyo arrinkaa wax bannaan ma aha karaahiya faqad bay tilmaameen wastathnaa bacdu alculamaa qaar baa waxay ka soo reebeen buu yidhi kitaabatu ismi almeyit magaca qofka in lagu qoro bes laa calaa wajhi zukhrafa faan iyo qurxin loogu qori mayo bal waxaa loogu qorayaa litacarufi fi in la garto oo waxay leeyihin qofkii waxaan rabaa inaan garto qabuurihiibaa badano inaan garta baan ugu qorayaa oo xaggee ka keenteen qiyaasan waxaanu ka qiyaasanaynaa bay dheheen calaa saniici nabiy sala llahu calaa sunci nabiy sala la calaa wadci nabiy sala allahu calayh wasalam nebigu dhagixii uu duldhigay alxajar dhagixii uu duldhigay calaa qabri cuhmaan ibni madcuun waa inoo imaan doonaa ninkaa iyo nebigu walaalay ahaayeen naas bay wada nuugeen waa umu salama ninkii ka dhintay weeye marka waa sheegi doonaa qisadiisa xadiid baan ku sheegi doonaa uma qaala waxa uu yihi raximahullah waladii araahu khulaasada kaan arka waxa weeye wallaahu aclam ilaah baa garanaye waa ijtihaadkiisa waxa uu yihi ana ana alqowla qowlku bisixati hada alqiyaas in la yidhaahda qiyaaskaasi sixadiisu calaa idlaaqihi baciidun waxa weeye aada buu ufog yahayo qiyaas saxa ma aha insaan loo qiyaasto wasawaabu waxa weeye taqyiiduhu in la dabro oo la yidhaahdo bimaa idaa kaana alxajaru haddii dhagixii calaamadda laga dhigay laa yuxaqiqu uunan xaqiijinaynin oo keenaynin algaaya ay dantii laga lahaa oo macnaha aynan lagu garanaynin dhagax iyo wax la mida oo sababtu maxay tahay dhagaxa nebigu wuxuu u dhigay qabriga ugu calaamadiyey oo madaxa dhinaca madaxa uga dhigay in lagu garto leannahu qabuuraha yaraa haddii marka qabuurihii bateen oo qabuurihii farihii ka bataan oo mid walba dhagax la dhigo mid walba dhagax la dhigo de wa isku darmayaan soo ma lama kala garanayo wuxuu yidhi marka haddii wixii la kala garan waayo oo tacaruf baa la rabay iyo in qofkan inta loo yimaado loo duceeyo soo ma hadday taasi suurtagal noqon weydo ama kahrat alaxjaar oo dhagxantii batay awgeed ama kahrat alqubuur ay tahay arrinka noocaasa markaa haddii ay saa tahay kitaabatu lismi in magiciisa lagu qoro biadri biqadri maa yuxaqiqu algaaya haddii wixii lagu helayo in lagu garto falaa ba'sa buu leeyay marka khulaasadiisu waxa weeye kalaamkiisa sidii tii hore oo kale u kala saarayba u kala saaray waxa uu leeyahay sheikhu nabiga calayhi salaatu wasalaam waa sheegi doonaaye qabrigii walaalkii wuxuu ku calaamadsaday dhagax weyn buu meeshaa madaxa intuu dhigay buu wuxuu yidhi waxaan u yeelay inaan hadhow ku garto oo aan markaan u ducaynayo u imaado ugu duceeyo ciddii dhimata oo ahalkaygaana aan agtiisa ku xabaaro waa qabuuraha baqiic wey calaamadaa marka haddii qabriyadii baa yaraa oo waxa weeye waa la garanayey oo macruuf bay ahayd ka waran marka haddii qof walba qabuurihii inta bateen qof walba dhagax dhigo oo la kala garan waayo marka oo dhagxantu isku ekaadaan ila qof walba dhagax gaara ma keensan kareen maxaa la sameynayaa marka hadday tahay marka haayada iyo ulajeedada uu nebigu u sameeyo maxay tahay waa inaan garto soo maa hadday tahay marka magacaan lagu qorayo in sidaa loo garto oo waxa weeye maaragtay lagu fahmo magac keliya in lagu qoro wax dhibaataa malegi wa ilaa hadday tahay isugufaan iyo waxa weeye qurqurxin oo ziyaado lagu sii darayo ma banaana amaa mas'alada tacliimu lqabri in qabriga la calaamadiyo kitaabadii waa la diiday xagga iska dhig wax ma lagu calaamadayn karaa mayla socotaan ikhwaani kitaabadii waa diiday culimmadu saasayna culimmadu u badan yihiin inay idlaaqan ay diideen laakiin hadda sheekh albani markuu leeyahay qoladaa qiyaaskoodu radiyaya laakiin culimmadii hore maxaynu soo marnay shaaficiyada iyo xanaabilada iyo kulli inay diideen soo ma oo imaamu nawowi qowlkiisii iyo waad arkayseen waa maqasheen amaa tacliimu lqabri tani waxa weeye marka qabrigii ma la calaamadayn karaa ay macnaha loo jeeda waxa weeye wadcu calaamatin calaamad ma la dhigi karaa caleyhi dushiisa ka xajarin dhagax wa naxwihi iyo wixii lamid a ma la samayn karaa sababta loo samaynayana maxay tahay waa inay noqotaa liyucrafa inuu yahay annahu qabrun qabri inuu yahay hadday saa tahay fa jaa-izun waa bannaan tahay arrinkaas waa wax bannaan weeye oo daliil bay leedahay maxaa loo daliishanayaa kamaa facala annabiyu sala allahu calayh waali wasalam siduu nebigu sameeyey qabrigii cuhmaan ibni madcuun waxa weye cuhmaan ibni madcuun kamaa rawaa sida uu wariyey abu daawuud raximahu llah imaam abu daawuud ayaa wariyey waa ayruhu kamaa wa kayruhu ay wariyeen min xadiidi almuطalib ibni abi wadaaca waa saxaabi weeye waxa weeye macruufa oo waxa weye maarata hoosna tacliiqa hoos aya waxa weeye aan ku qabtay oo ujeedaan almuطalib ibni wadaaca alxaarif ibni subara ayaa la yihahdaa weliba hooyadiisna waa arwa oo waxa weye nebiga in adeertiisaa dhashay waa asxaabi macruufa oo waxa weye maaragtay madiina ayay qisadaani ka dhacday isaguna uu goobjoog ahaa ayuu waxa weeye ka sheekeynaya qaala waxa uu yidhi lamaa maata cuhmaan ibni madcuun madcuun waa bida madcuun markuu dhintay cuhmaan ibni madcuun isaguna waxa weeye waa saxaabi waa min almuhaajiriin waxa weeye abusaa'i baa la yihahdaa waa raggii soo haajiray oo muhaajiriinta ahaa madiina ayuu ku dhintay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo isaguna waxa weeye naas bay wada nuugeenoo waa ikhwa xagga ridaacada ayay walaalo ka yihiin cuhmaan ibni madcuun maya may ma abi salama maaha waa cuhmaan ibni madcuun baa layahay waa walaalkii xagga markii hore waa abu salama yaa maya maya maaha abu salama maaha abu salama maaha maya maya waa sabqu lisan haddaa abu salama yidhi maaha cuhmaan ibni madcuun abusaa'i baa la yihahdaa waa nebiga ayay naas wada nuugeen dee nebiga rag badan bay naas wada nuugeen mawta oo xagga walaalo ka ahaayeen xagga ridaacada marka waa sabqu lisaan haddaan idhi waa abu salama ma aha abu salama radiallahu canhu markii uu dhintay buu yidhi ayaa ukhrija bijanaasatihi janaasadiisii baa lasoo saaray fadufina waa la aasay baqiic baa lagu aasay fa amara anabiyu sala allahu alayh waali wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu amray rajulan nin saxaabadii ka mida an yaatiyahu inuu u keeno waxa weeye xajaran bixajarin dhagax inuu u keeno falam yastadic ninkii dhagaxii wuu qaadi kari waayey ninkii dhagaxii wuu qaadi kari waaye falam yastadic xamlow inuu soo qaaduu awoodi kari waaye faqaama ilayha rasuulu llahi sal l slam rasuulkii ayaa waxa weeye istaagay oo aaday xaggii dhagaxii oo ninkii qaadi kari dhagax culus buu ahaa wa xasara waxa uu fayday can diraacayhi shaatiga duuduubtaan oo kale sooma qamiiskiibu kor u qaatay oo waxa weeye nebigu wuxuu ku talagalay dee si xoog ah inuu usoo qaado oo waxa weye maaragtay ayuu ku talagalay huma xamalahaa nebigu waa soo xambaaray oo soo qaaday fa wadacahaa waxa uu dhigay cinda ra'sihi meeshaa dhagaxa madaxiisa meydka madaxiisii ku aadan buu dhigay wa qaala waxa uu yidhi waxaan saa u sameeyey atacallamu inaan ku garto waxa weeye bihaa dhagaxa inaan ku garto qabra akhii walaalkay qabrigiisii waa inaasay wada nuugeen wa adfunu aanan ku aaso agt ilayhi ay maaragtay xaggiisa oo dhulkaa u dhowna aan ku aaso waxa weeye man maata kii dhinta min ahlihi ehelkayga kii dhinta qaraabadana maadaama dee isagaa caruur nebiga carruurtiisa iyo ninkaan adeer buu u yahay soo ma inaan halkaas u dhoweeyo oo ay halkaa deris ka ahaadaan ayaan ugu talagalay xadiidkaa waa xadiid xasana oo waxa weeye imaam abu daawuud iyaa warinaya sheekh albanina sunan abu daawuud iyo ayuu ku xasan kaga dhigaya marka xadiidkaasi waxa uu tilmaamayaa marka wa fii hada alxadiidi daliilun daliil baa ku sugan calaa jawaazi inay bannaan tahay tacliimu lqabri qabriga in calaamad lagu samayn karo waxa weeye bicalaamatin calaamad lagu samayn karo yucrafu biha lagu garanaayo kalxajari wa gayrihi dhagax iyo wixii la mid ah kamaa facala nabiyu sala allahu alayh waalih wasalam sidii nebigu uu sameeyey calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa weeye bannaan wey wadalika sababtuna waxa weeye min ajli ducaa'i lahu in qofkii inta loo yimaado loo duceeyo cinda ziyaarati markii lasoo ziyaaranayo in loo duceeyo ayaa loo jeedaa walaa takuunu ma ahaanayso haadihi alcalaama calaamadaana ma ahaanayso atabaruk mid la barakaysto bisaaxibi alqabri qabriga qofka ku jira in la barakaysto lama ogola fa ina hada min almuxaramaat waxyaalaha muxaramaadka fi diin alislaam ayay ka mid tahay oo aan la ogolayn qaala waxa uu yihi ibnu qudaama fi lmuqni raximahullah marka uu ka hadlayay waxa uu yihi laa ba'sa bitacliimi alqabri qabriga in wax yar saa loo sameeyo la calaamadiyo laa ba'sa bixajarin dhagax aw khashabatin ama qori wax dhibaataa male buu yidhi wa qaala waxa uu yidhi axmed raximahullah laa ba'sa wax dhibaataa ma jirto oo kuma jirto an yucallama alrajulu ninku inuu calaamadeeyo alqabra qabrigii calaamatan calaamad inuu ku samaysto yacrifuhu uu ku garanayo bihaa wax dhibaataa oo ay leedahay ma jirta buu yidhi marka mar haddii culimmadii saa u caddeeyeen oo yidhahdeen wax dhibaataa maleh haddee dadkii waa in lagu adkeeya ma aha oo mar haddaynu niri qabriga yaan la dhisin yaan loo dhowaanin ma aha macnaheed in la leeyahay dadkii qabuurihiinii ka carara oo waxa weeye ha u dhowaanina waxa weeye ma ah oo lama ogola sida hadda mid suufiya uu maalin ku khudbeynayey oo yidhi niman baa soo baxay odhanaya waaridkaa ma dhinteen ha waa dameer baktiyey oo kale ee haddaba gelin waxaasoo kale marka waa waa huluwi wey waa huluwi waaridka waynu arki doonaa in maaragtay waa loo duceeyaa waxa weeye risaalo kalea jirta ka hadlaysa waaridka waxyaalaha gaaraya oo dhan insha allahu iyadana mar baynu gaari doonaa aan sharixi doonaa waaridka in wanaag loo sameeyo waa wax bannaan wey loo xajiyo sadaqa loo bixiyo laakiin huluwi lama rabo wa ama alkitaaba kitaabat qur'aan waa mas'ala amaa qur-aan in lagu qoro oo waxa weeye qabriga dushiisa qur-aan lagu qoro o taariikh taariikhi wafaati lmayit ama xilliguu dhinta lagu qoro waxa weeye cala alqubuuri qabuuraha lagu qoro fa kullu hada waxa weeye min albidac waxyaalaha bidaca walmuxdathaat weeye qur-aanku waa cibaado waa kalaamkii ilaahay in qabriyada lagu dul qorana ma banaana alatii maa anzala allahu biha min suldaan wax kusoo degayoo adila'na ma jirto wallahu aclam wabilahi towfiiq jayid halka aan ku joojino marka